ninkan dhintay maantay waxaa la yihahdaa magaciisa cabdullaahi caraale dulid wuxuuna ku dhintay magaalada hadda aan joogno cadaado gaar ahaan madaxtooyada magaaladan oo ama aqalka maamulka degan yahay magaalada ka degan yahay oo ah goobta ay maalmahanba ka socdeen doorashooyinka la dooranayay xildhibaanada aqalka hoose marka dhimashadu halkaasi ka dhacday waxaana u sabab ahaa xabado ku dhacay ninka ninkan cabdullaahi caqaale wuxuu muddo joogaa magaaladan wuxuuna kamid ahaa dadkii u yimid howlahan doorashada kaas ahaan ergadi ka timid beesha buu ka dhashay halkaasuu muddo ku sugnaa waxaad la socotaan in ay jiraan mashaakilaad badan iyo cabashooyin iyo culays badan iyo dabamarin iyo mashaakil fara badan ka dhacay oo ku saabsan ergooyinka wuxuu ninkan xubin ka ahaa ergadaas oo uu horkacayay nabadoonka guuda beesha oo maalmahan dambe doodo iyo dacwooyin badan ay ka taagnaayeen maadaama laysdaba mariyey oo ergooyinka saxda aha kuwaan ahayn ay meeshii tageen marka arrintaas maantay ka dhacay meesha awgeed yaa ninkani uu sababsaday in ciidamadii ilaalada ahayd ama ciidamada ku sugnayd beedka hore madaxtooyada ay xabad ku dhufteen sidaasuna ku dibdamay waa gartay marka ma dilkan dil abaabulan oo odaga loola jeeda buu ahaa mise rabshado meesha ka dhacay oo odaga uu ku lug lahaaba ciidamadu sidaa xabad u fureenoo odaga uu ku dhintay wallahi horta dilka ilaa hadda baaritaan a socdo oo sabab keena laakiin kolley buuqa meesha ka dhacay waad garanaysaa dad isugu yimid oo waxyaabo kala tirsanaya ku saabsan inaan loo maamulin si saxa ama xaq ah ergadii qaar banaanka la keenay qaar qaar lagu bedelay nambaradii iyo tiradii ay markii hore ka fikirayeen kuwo aan ahayn ay shaqo ku lahayn ay yimaadeen dood noocaasay ku saabsanayd doodaha noocaasna waa taqaanaa marka dadku ay isu keenaan ama isu qabtaan waxaa dhacday in hadalkooda kululaado hadal noocaasay ahayd dad udhexeeyey waxaase nasiib darra ahayd in ciidanku ay ay xabad markaas la dhex galeen oo ay gaarsiiyeen si markaas aan xubaysnayn ama aan hub wadin ama xabad ridin in xabad lagu maaragtay dhisto oo halkaa uu naftiisa ku yaayo waana ciidan darro waana kaxunahay runtii waana wax laga xumaaday in dad u yimid inay nasiibka dadkooda iyo aayahooda ama dadna kalaya oo u sharaxana noqdaan ama dad wakiilo oo u dooranaya ha ahaadaan inay ku dhamaato inay u dhintaan waa dhibaatada meelaha jirtay ka mid tahay mushkilada in xal iyo nabadgelyo iyo doorasho iyo xorriyad la aadaa laisu ogaaya in dhimashada dhibaatada dhaawac iyo boob ay ku dhammaato waa wax aada loogu xumaado waana waxaad runtii ka socda deegaanadan oo moodawayahan dambe inaan cabashooyinka iyo culaysyada jiraad xigelinteeda la siinay wa waa gartay haddaan halkaa kasii aanba qaadno ninkan odagaa dhintay waxaa laleeyahay xogtaan helayno wuxuu ka mid ahaa ergada laakiin wuxuu si gaara ugu ololeynayay musharaxnimadaada adigu musharaxnimadaadii xaggee ku dambeysay aqalkaad u baratamaysay
maya runtii ma ahay ergadu musharax gooniy ugu ololeyso ergadu waa wakiilo qabaailada ay soo dirsadaan waxayna ku yimaadaan nidaam loo dejiyo oo ah in beelaha iyo difooyinka ay ka koodan yihiin ay iska soo xulaan sidaasay horta ku yimaadaan arrintan maayahan dambe soo korogta sheekadan ah nin musharax haddana ergo isaga u ololeynaysa keensada taas kuma jirin xaqiiqda qorshihii iyo broseski laakiin waxaa dhacday waxaana dhacday meelaha qaar oo shaahid ah maanta loo aan u joogno in nin musharaxa uu soo urursado laga yaabo ergo inuu keeno uu meel dejiyo kadibna markaas uu ku hayo adeegoodii fasilitoodii waxyaabihii asaasiyaadka u dhamaystirto aysan musaraxiintii kale hala yaraatee aysan u yeelan inay suuragal noqoto inay arkaan baralla markii goobta la gaaro waktiga doorashada lasoo abaabulo dadkii la isu keeno taasaa dhacday waana fooximo aada u weyn mana muuqato in loo maray dariiqa iyo habraaci doorashooyinkan lagu ballamay ama lagu heshiiyey in loo maro oo ahayd in ergada xeerka iyo nidaamka loo dejiyo habka lagu dooranayo siday ku imaanayaan dariiqa loo marayo doorashooyinka iyo waajibaadka saaran iyo xuquuqda iyo musharaxiintu leeyihiin intaba meeshaan kama muuqato waxaa muuqda boob waxaa muuqda dhac loo geysanayo awoodihii adigu ma ma baretantay oo ma lagaa badiyey intaad meeshii doorashada tagtay mise waad ka waad ka baxday markii aada ogaatay in xaaladdu sidan tahay
waan tartankii waan ka qayb galay waxaana ahayd inaan uga qayb galno waa jirta aragti muujinaysay inaysaga tago meesha laakiin xaqiiqa maanta waxaan runtii ayaan aada ugu faraxsanahay inaan cadeymo inaan dhex istaagno tusno ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto heerka musuqa uu gaaray waxay dabamarinta inantaas sababta aan uga qayb galno aan usoo dhex istaagno si dadka iyo caalamkuba ay ugu muuqato xaqiiqda waxa meesha ka dhacay marka sababahaas ayaa runtii aan uga qayb galay aakhirkana waxay ku dhammaatay waxaan umalaynaya shaahiid baad ku wada xeydeen